Xogjiyeyaashu waa irbado la qaato dhowr bilood ka dib markaad si buuxda isu tallaasho si aad uga dhowrsanaato COVID-19. Xogjiyeyaasha ayaa ah kuwo ay ka siman yihiin tallaallo badan. Saynisyahanadu waxa ay heleen in tallaalada qaar ay hoos u dhacaan xagga dhawrista qofka muddo ka dib, oo uu xoojiyuhu ka caawiyo ilaalinta. Xoojiyaha COVID-19 sidaas oo kale ayuu u shaqeeyaa. Xogjiyeyaasha ayaa ah kuwo nabdoon, wax ku ool ah, waana u bilaash qof kasta. Ilaali naftaada, ilaali bulshadaada, is tallaal.